waxawaan iminka wax hortaagan horta ma jiro waxaa jiray kolkaad aragto qaaradda waa shan baa loo kala qaybiyey kolkaa ilaa laba gobol diyaar bay iska aheenba waxay ahayd kuwan afrikada sidaawga idhayn ama ekowaska iyo kuwan south africanka oo sadeeg baa la labada organisation ciidan bay iska laheen way iska dhisnaayeen way diri jireen waxaa la abuuray waxaa jadidka u dambeeyey waxay ahayd kuwan kuwan iminka annakaan joogno iyo africa central iyo noorka weli dee dhibaatadii ku jirta oo ka bixi lah oo isagu weli si fiican u dhicin kolka afartii kale saddexdii kale hadhay waxaa laga sugayaa inay noqdaan diyaar bishan soo socota ee sanadka u dambaysa kolka afartaa kolkay yidhaahiin diyaar baan nahay waxaa gaarhaya mekanismka kuwii xukumayay haddaba waxay hoos imanayaan ururka midooda africa xilliga laga yaabaa in la joojiyo sanadada soo socda miisoonadii ay ka mid ahayn amisomko kaliya oo laydhaha region kastaba gacanta ku qaado mas-uuliyadda dhibaatadaadoo dhan kolka iminka diyaar bay yihiin waxaa ka hadhow inay sugaan saddexdii kale region oo la wada diklaareeyo oo dabadeed loo sameeyey sidii haddii tole loo si aayara loo bedeli lahaa amisomkan iyo kuwa iminka joog kongo waxa maali jooga oo la bedelayo haddii tole qaadan doonaan shanta gobole waxay ka tirsan yihiin nabadgelyadii iyo xasiloonidii ha la soo celiyo waa arrin wanaagsan amisom kale waxaad arkaysaa goobihii shabaab ay ka saareen inay nolosha badankeyga ee ka tagtay marka ciidamada ma la baray qaabkii marka meel gacanta lagu dhigo la xasiliyo sidii lagu soo celin lahaa noloshii kale caadiga ahayd iminka eg haddaad aragto siday u dhisan yihiin ciidamada iminka gobolada waxa weeyaan waxaa la yidhaha wixii waa multi dimensional waxaa ku jira dad siviila oo exper iyagoo ah sidii loo diyaarin lahaa wixii burburay ee dowladdii iminka ka soo qaada soomaalida dhismihii dad baa u gaara oo ka shaqaynayo oo wixii bolitiige baabao dhan hagaajinaya qolo waa askartu iyagu waa nabadgelyadu waxay ilaalinayaan qolna waa booliiska wixii haddii loogu talagalay magaalada ee security kolka saddexdaaba way isdaba socdaan laakiin iminka haddaad aragtid dhanka amisamka bilowgii waxay ahayd waxaa la yidhahaa howlgal ciidan u baxayd oo lama odhan karo waxaa jirta shaartiga naasonad uniga ama qaramada midoobe waxaa jirta waxaa lagu shaqeeya ama waa waa shabitirka lixaad ama ka toddobaad kolka xilli kasta waxaa la siin jiray dadka jaabitirka lixaad oo isagu ah inaad baastrood wax ka badan aad qaadan iminka jaabitiradii o dhan waa lasoo dhaafay waxa weeyaan waxaa lagu shaqaynaya waa la dhaafo adiga arkay ciidamadeenu ay joogaan hogeysayiin waxaa isbedeleen nooc sidii uu iman jiray awal kolka hore ciidamada wixii terrorist ama noqdaan ama wixii cadow oo dhan wuu isbedelay nidaamku ku shaqaynayay kolka waxa weeyaan iminka waxaa lagu bilaabay amison fas ciidana ah ayaa horta lagu bilaabay dabadeed iminka kolkii dhulkii la wada xoreeyey waxaa dhacday in ay dhibaato ka dhacdo sidii loo xajin lahaa dhulkii la xoreeyey waxay u baahan yihiin dhaqaalo iyaal baa jooga dad waayin baa jooga iskoollaa jira wax kasta laakiin haddaad qabsatid ood ka baxdidun waxba uma tari karaysaa haddii aad keeni weydo wixii aad ku hagaajin lahayd aad meeshaas la xoreeyey ay sidii horey kusoo noqon lahayd kolka iminka nidaamkaas waa la bilaabay oo dowladda soomaaliduna iminka yaro xoog yar bay leedahay dhismaheygii o dhan way hagaajisay kolka iminka ciidamada soomaalidana annaka wayna la socdaan dhanka amisomka xilli kastaba meeshii la qabtay iyagaa haya siday ugu yimaadeen wixii ka tirsanaa dowladduna ay usoo wada noqdaan dhismihii dowladduna ay dib usoo noqoto laakiin dhib kalea jirto ciidamadii soomaalidoo kale markaad egto halkii de laga xoojin lahaa iyaga la dhisi lahaa inta badan waxaa la idhahdaa mushaharkiiba de ma hayaan waxaa kaloo jirta in ciidamada amisom iyaga de mushahar fiican la siiyo marka miyaanay ka wanaagsaneyn ciidamadan gobolada inta la sameynaya in la xoojiyo inta badan ciidamadii wadanku lahaa horta waadiga arkayde madaxweynuhu xitaa wuxuu ka hadlay qaramadii midooda in xoogga la saaro sidii loo abuuri lahaa ciidan kolka xitaa annakaa mas-uuliyadda qaadanay ahayd dowladda jabuuti oo qaadatay mas-uuliyad in dhulkeenna la keeno oo dadkii ciidanka ah wixii lagu tababaro oo ciidankii soomaalida way aqbaleen dowladda soomaalidana way doonayaan shir baa ka dhici doona iminka novembar oo dowladahan ciidamada kule amisomku ay iman doonaan jabuuti oo waxay gaaraysaa ilaa heerka madaxweyne weyaan ayaa lagu sameyn doonaa xilligaa xataa lagu go-aan lagu gaari doonaa sidii qofkii mas-uuliyad qaadi lahaa ciidankii soomaalida anagu isku dhaqan baana isku af baan nahay kolka waxaa way caddahay in la qaadan doono jabuuti inay noqotaba dee dowladda u horeysa nacam loogu talagalay in lagu tababaro ciidamada lagu abuuro ciidamadii soomaalida